aan ku bilownay inta badan shacabkii siyaasiyiinta suudaan ayaa soo dhoweeyey dib u soo celinta ra-iisul wasaare cabdalla xamduug oo ay bishii hore milatarigu xoog uga tuureen talada warbixinaha muurtaasi ku saabsan waxaa qaahiro kasoo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni ciidamada dalka suudan ayaa sii daayay afar siyaasi oo caan ah saacadaha hore ee aroornimada maanta oo siniin ah kadib markii dalkaasi uu ka dhacay heshiis siyaasadeed oo ay kala saxiixdeen madaxa golaha sare iyo ra-iisul wasaaraha dib loo soo celiyey awooddiisa ee cabdalla xamduuga warbaahinta dalka suudan ayaa baahisay in la sii daayey hogaamiyaha xisbiga almu'tamar cumar dakhiir ku-xigeenka madaxa dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka suudaan qaybta waqooyiga la taliyihii hore ee xamduug yaasir cirmaan madaxa xisbiga albacad cali sanhuuri iyo sadiiq saadiq mahdi oo ka tirsan xisbiga al umma laakiin dhinaca kale ururka xirfadlayaasha dalka suudaan oo cabdale xamduug u sharaxay ra-iisul wasaare laba sano ka hor ayaa diiday inuu aqoonsado heshiiska cusub oo ay wada gaareen labada dhinac afhayeen u hadlay isbahaysigani ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey in heshiiska lagu soo afjaray qori caaradii taasoo ayaan aqbali karin ayuu yidhi qolyaha kacdoon wadayaasha dalka suudaan shalay oo axad ayay ahayd markii xarunta madaxtooyada ee caasimada dalka suudaan ee khartuuma uu ka dhacay munaasabad ay heshiis siyaasadeed ku kala saxiixdeen cabdalla xamduuga iyo cabdulfataax al burhaan taliyaha ciidamada milatariga dalkaasi iyadoo uu goobjoog ka ahaa guddoomi ku-xigeenka golaha qaranka xamdaan xamiidati arrintan ayaa timid kadib markii la akhriyey qodobada lagu heshiiyey kuwaasoo oo dhigayay in la sii daayo dhammaan maxaabiista u xirxiran siyaasadda in la bilaabo wadahadal u dhexeeya dhammaan dhinacyada siyaasadda ee lagu dhisayo shirka dastuurka iyo sidoo kale baabi'inta go-aankii taliyaha ciidamada xoogga dalka uu xilka uga qaaday ra-iisul wasaare cabdalle xamduuga haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha keenay in dib loo soo celiyo ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduuga oo horey ciidamada ay u casileen
in dib loo soo magacaabo ra-iisul wasaare cabdalla xamduug waxaa ka dambeeyey laba sabab oo muhiim ah midda koowaad kadib afgembigii ka dhacay dalka kii oktoobar ayaa waxay keentay kicin bulsho dadka suudaan ayaa ahaa kubad dibadbaxyo ka dhigayay dalka kii oktoobar ilaa maanta oo aan kula hadlayo shacabka suudaan ayaa waxay dibadbaxyadaasi ku dalbanayeen in xukunka dalka lagu soo celiyo nidaamka rayidka ah oo dimuqraadi ah waxay kaloo ku dalbanayeen in ra-iisul wasaare cabdalla xamduug la sii daayo dibna loogu soo celiyo shaqadiisii ra-iisul wasaare sababta labaad ayaa ah cadaadis xoogan oo madaxda suudaan gaar ahaan milatariga kaga imaanayay beesha caalamka ama dalalka loo yaqaano c dalka suudaan ayaa ah dal aan ka maarmin caawimaada ay ka helaan beesha caalamka dhanka kale qaar ka mid ah dalalka carabta midooda afrika iyo qaramada midoobay ayaa si taxadir leh u soo dhoweeyey heshiiska lagu dhameeyey xiisada dalka suudaan qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu ammaanay xigmadda iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen dhinacyada suudaan si loo gaaro is-afgarad ku aadan guusha xilliga kumeelgaarka oo ay ku jirto u adeegidda danaha ugu sareeya ee dalka suudaan sidoo kale boqortooyada sacuudi arabiya ayaa soo dhoweysay heshiiska ay gaareen dhinacyada isku haya marxaladda kumeelgaarka ee jamhuuriyadda suudaan boqortooyada sacuudi arabiya waxay sii wadaysaa dadaalada lagu taageerayo nabadda amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda suudaan ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xukuumadda riyaada ururka midooda afrika oo isna ka hadlay heshiiska suudaan ayaa ku tilmaamay heshiiskani inuu yahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dib u soo celinta ixtiraamka dastuurka waxayna ugu baaqeen dhinacyada heshiiska gaaray inay si buuxda oo hufan ay u fuliyaan qodobadiisa qaramada midoobay kadib soo dhoweynta heshiiskaasi waxay carabka ku adkaysay baahida loo qabo in la ilaaliyo nidaamka dastuuriga ah si loo ilaaliyo xorriyadda ficilka siyaasadeed xorriyadda hadalka iyo dibadbaxyada nabdoona haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax ayaan weydiiyey mar kale maxay ka bedeli kartaa soo laabashada ra-iisul wasaare cabdalla xamduuga xiisadaha ka taagan dalkaasi ra-iisul wasaare xamdoog dib usoo magacaabidiisa waxay ka bedelaysaa xaaladda suudaan in dalka uu ka baxo jahwareerkan siyaasadeed ee dalka ka jiray muddadii labada bil ahaa in dib ay u furmaan howlihii ganacsiga sidoo kale waxbarashada iyo isku socodyada hadday noqoto midka gudaha iyo kan dibadda ah kuwaasoo in muddo ah u xirnaa rabshadihii dalka ka jiray maalmihii dhibaa in uu dalka ka baxo xilligan kumeelgaarka ah oo dalka uu gaarsiiyo ra-isul wasaare xamduug iyo golaha wasiirada lasoo magacaabi doono doorashooyin shacabka suudaan ay ku doortaan qofkii dalka iyo dadka xukumi lahaa milatariga suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah la galay xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka sannadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne cumar albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira